ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m oo gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin meel walba joogtaan is walba inoo dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada oo halkan si toos aad uga dhegeysataan idaacadda star f m maalin weliba marka laga reebo sabtada iyo xadda wargeysada kale ah daily nation iyo sidoo kale wargeyska kale ee the standard wargeyska dhegeystayaal iminkan gacanteeda ku jira waxaa ka mid ah wargeyska the standard oo xusaaka halkan faahfaahin uu ka bixinaya ka qoraya no university fee ayuu leeyahay dabcan waa qarashaadka ama fiisaska lacagaha ee dhegeystayaal jaamacadaha hiya waa ansa halkan waa dabcan jawaabtaadu ayuu wargeyska ku qoray macnaha waxay markaasi tan kaga dhameyneysa kadib markii xukuumadda uu hogaaminayay ruto iyo sidoo kale wasiirka mashow waxay markaasi sheegeen in ardada markaasi foomamka buuxsatay ee imtixaanka qaran ama imtixaanka secondariga k c c u fariisatay labada kun labaiy labaatanka ay markaasi buuxiyeen foomamka k u c c b s waxay hadda markaasi sheegeen in bendig process ama uu socdo mise qaarkood ay fariinba ayba heleen qaar ayaaba durbo fariin heleen oo markaasi koosaska ay sameynayaan mise waxyaalaha ay doonayaan inay ku tacalluqaan ama takhasus xoogan u yeeshaan in durban fariimahooda ay heleen halka kuwa qaarna hadda durbay socdaan halkan waxaa laleeyahay waalidiinta iyo sidoo kale ardada ayaa halkan support xoogan ama report ay markaasi soo saartay public universities ama waa jaamacadaha ay dowladda ay leedahay ama ay maamusho waa markii ugu horreysay sanad ah ee markaasi hadda ay sheegtay in they will not be sent away for fees ayman marna loo diri doonin caruurta ama ardada dhegeystayaal ama loo ceerin doonin loo fijin doonin fiiska ama qarashaadka iskuulada waa jaamacadaha ee dhegeystayaal iskuulada ma ahe waa jaamacadaha hatan ayaa hadda markaasi waddo kale u fureysa inay hadda noqon karayso ogolaansho ay ardada markaasi ku biiraan iyo dabcan waa macaahida kala duwan ama jaamacadaha iyo sidoo kale kolejyada oo sida wargeyska saaka bogiisa afraad halkan uu ku qorayo dhegeystayaal wargeyska wuxuu saaka halkan uu qorayaa wasiirka amniga gudaha iyo sida waa wasiirka amniga gudaha profesor kindiki waa profesor kindiki waxa uu sheegay hadda in markaasi uu bartilmaameysan doono baasaboorada oo markaasi ku sheegay in musuq maasuq xoogan ay ka dhex jirto waxaana uu sheegay inay halkaasi musuq maasuq ay dabcan daashatay sidoo kale ku noqotay dhibaata iyadoo uu sheegay in hadda wax badan ay ka qaban doonaan isbedel waa dabcan isbedel xoogan ay ku keeni doonaan gudaha iyo weliba halka marka baasboorka laga qaato lama maqli doono mar kale dhibaato iyo sidoo kale jidgooyo ayaa loo dhigtay baasboorka waxaana uu sheegay in hadda markale la maqli doonin sidoo kale uu ciribtiri doono baaritaano ayuu markaasi sheegaya in ay sameyn doonaan sidoo kalena ay sheegeen in dabcan waxay ka bilowda sanadkan dabayaaqadiisa uu sheegay in laga sifeyn doono wax walba oo nyaanyo halkaasi ay waa dabcan mashruuc kale ee ka baxsan kan dowladda markaasi ka sameynayo in ay tilaabo ka qaadi doonaan arrintan ayaa soo noqnoqotay dhegeystayaal ay ku aadan baasaboorka oo musuqmaasuq badan ay dadka shacabka ay ka muujiyeen ka sheegeenna in dabcan si hufan si xanaan ah aan markaasi loo marin nidaamkii markaasi laga doonayay in ay dowladda baasaboorada kusoo saarto si hufan iyadoo dadka sheegeen in ay inta badan qarashaad laga qaaday lacag aada u tiro badan ee baasaboorka lagu soo saarayo dhegeysta laakiin wuxuu sheegay in hadda taasi ay tahay midda ugu weyn dabcan ay hadda dhibaatada ka haysato baasaboorka inay tahay halka laga soo saaro ee xarunta dhexe ee dhegeystayaal ee musuq maasuq ay daashatay sida wargeyska buugiisa afar iyo tobnaad saaka wargeyska uu qorayo the standard goob iyo soddonkii dhegeystayaal ee sanadkii tegay waxaa markaasi la sheeg waa markii dabcan kiisaska ama ay socota mindhaha ee dadka shacabka ay ku wada taageen maxkamadda ugu sare dalka ee supreme court waa marka ay socotay dooda markaasi lagu kalaama sidoo kale lagu kala garqaadayey madaxweynaha hadii xilka iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oona ka socotay doodooda ee ku aadaneed doorashadii wadanka ka dhacday ee agoosto sideedeedii labada kun labaiyo labaatanka wakhtigaas maxaa dhacay waaxda badeecadaha dhegeystayaal ay ka hortagtoma sidoo kale sida qaldan markaasi awoodda u leh inay markaasi qabtaan waxaa markaasi la sheegay in ay toban kun oo markaasi waa biryaani ama bris waa bariiska biryaaniga loo yaqaano oo toban kun oo tan ama baag ama jawaan inay markaasi soo gasho wadanka waxayna markaasi kasoo degtay magaalo xibeedka mombaasa dhegeysa balse waxaa gacanta ku ritay qeybta markaasi ka hortagto sidoo kalena waa badeecadaha ka hortagto kuwa markaas sida qaldan ama wadanka kusoo galo sidoo kale tayada wanaagsan eego waxay markaasi gacanta ku dhigeen toban kun oo markaasi baag ah ama toban kun oo markaasi waa toban kun oo waa bris biryani ah waxaana isla markii maalinta kadib lasii daayay dhegeystayaal waxaa la sheegay in boqol iyo konton milyan oo shilinka lagu sii daayay bariiskaasi oo aan si rasmi a u ahayn balse markaas uu ahaa mid aysan badqabkiisaysan wanaagsaneyn waxaa la sheegay inuu ahaa bariis fek ah bariis macmal ah bariis markaasi dabcan sida beerta oga soo bixisan ahayn mid markaasi lasoo hagaajiyey oo aan markaasi tayadiisa iyo caafimaadkiisan laga warqabin waxaa la sheegay in dhammaan uu ku fiday gobolada dalka ay sidoo kale meel walba in uu gaaray iyadoo lacag aada u tiro badan laga qaatay dabcan shakhsiyaadkii markaasi kasoo dejiyay degada oo halkaas ay qabteen kagana faa'iideystay waqtigii markaasi ay socotay indhahan ay ku taageen dadka iyo sidoo kale xukuumadda ama dowladda dhegeystayaal xaaladda waa wadanka waqtigaasi ee maxkamadda ugu sare ee dalka supreme court doodana udhexeysay madaxweynaha xilka iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga liskuna haysay doorashada wadanka markaasi ka dhacday hadda waxaa la isweydiinayaa halkay wax marayaan sidee markaasi hadda ay tolow dadka arrintaasi u saameysay ee bariiska aan tayadiisa wanaagsaneyn ee bishooriga loo yaqaana dhegeystayaal ee tobanka kun oo baag ama tobanka kun oo markaasi jawaan ee wadanka soo galay dhegeystayaal badqabka xaaladda caafimaad iyadoo hadda markaasi dowladda looga fadhiyo sida bal arrintaasi wax ay uga qaban karto iyo sida cidda fududaysay cidda bixisay iyo weliba badqabka xaaladda ciddii markaasi ku tumatay iyadoo ka duurbiday lacag musuq maasuq ah oo aada u tiro badan in laga qaatay shakhsiyaadkaasi sida wargeyska halkan uu qorayo dhegeysta boggiisa toddobaad wargeyska daily nation wargeyska wuxuu halkan sidoo kale saaka faahfaahin ka bixinaya maxaa ka dambeeyey sirta ee u dhexeysay in markaasi ay wada heshiyaan ama wadahadalka ay fududeeya ay fududaado waa wadahadalada markaasi u dhexeeya madaxweynaha waa kenya raalli hada waa kenya kwanza uu hogaaminayo william ruto iyo sidoo kale azimiyo lomoja uu hogaaminayo william ruto wargeyska boggiisa afaraad ayaa halkan faahfaahin kaga bixinaya oo kaga qoraya halkan waxaa markaas la sheegaya in astaamo iyo weliba jawaabo rasmi ah laga helay in markaas ciddii fududeysay uu ka mid ahaa madaxweynihii wadanka waa ex nigeria president waa madaxweynihii hore ee wadankaasi nigeria ninka lagu magacaabo dhegeystayaal olesangan opasanju waxaa markaasi leeyahay wuxuu ku adkeystay in sida xaaladda wadanka wax markaas looga qaban lahaa sidoo kalena laga wada hadlo xaalad waliba iyo wax waliba tabasho ah iyo wax waliba wadanka lagu xalin karo laguna damin karo dhibaatada iyo qaylida iyo weliba xaaladaha sixir bararka sidoo kale wax ay kaga wada qaban karaan arrintan ayaa maalmo un kadib soo baxda dhegeystayaal markii wadahadalada ee labada dhinac ay ku wada heshiyeen ay horaan muran ay ka taagneyd una sheegeen in waxyaalaha markaas isku fahmi laayihiin waxay warbixin ay maalintii shalayta soo saareen labada dhinac ee gudiyada guddiga farsamada labada dhinac waxay sheegeen in hadda wadahadalada ay si toosa u socon doonaan una bilaaban doonaan sidoo kale wax waliba ay ka wada xaajoon doonaan iskuna afgartay qodobada markaasi lasoo wada qoray inay ka doodi karayaan dhegeystayaal wargeyska boggiisa afraadsaaka isagana faahfaahin kaga bixinaa haddaba tani maxay u dhigmataa dhegeystayaal labada dhinac inay markaasi ku heshiin karayaan wadahadalka sidee markaasi noqon doontaa iyadoo sixir bararka ee markaasi wadanka qeyb ay ka tahay xaaladaha dhaqaalaha ee dhegeystayaal iyo sidoo kale waa dabcan sixir bararka iyo dhaqaalaha wadanka oo inta badan ee mucaaradka ay ku sheegeen inuu hoos yahay lagana doonayo xukuumadda ruto inay wax ka qabato iyadoo ay meelaha ugu weyn ay ka mid ahayeen ay ka doodayeen arrimahaas ee dhegeystayaal ee canshuuraha ee taxation ee xukuumadda ruto wadanka ay ku wado marno aysan u ogolaanaynin sida wargeyska boggiisa afraad uu qorayo wargeyska daily nation wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal waxaa markaasi fursadda helay waa waaxda shaqaaleysay macalimiinta ee tishas waa t s c waxay markaasi fursad siisay iyo weliba dalaacsiin soddon iyo lix kun oo markaasi macalimiin ah aspay tox resume next week intay wadahadalada ay markaas socdaan ama ay dib u bilaaban doonaan usbuuca soo socda dhegeystayaal ee dhanka waa bixitaanka ama qarashaadka lacag koo dhiso dhegeystayaal sida wargeyska halkan uu qorayo iyadoo maalin uun kadib dhegeystayaal ay cabasho fara badan dhinacyada kala duwan ay ka sameeyeen sida xeerka horaan ay markaasi ku wada gaareen heshiiskooda c r b waxay sheegeen in labada dhinac markaasi lagu wada heshiiyey sidii wax looga qaban lahaa loona tayeen lahaa sidoo kalena lacagaha qarashaadka macalimiinta loo korin lahaa dhegeystayaal kuwa secondaryga sidoo kale iskuulada hoose ay primariga waxaa hadda markaasi ilaa hadda wadahadalsan kasoo bixin wasaaradda waxbarashada dhegeystayaal guddiga markaasi shaqaaleysa macalimiinta ee dalka t s c laakiin macalimiinta shafsiyaadka markaasi net wanat dhegeystayaal iyo kuwa kale kubeet waxay ku adkeysanayaan in wadahadalka markaasi lasoo dadajiyo sidoo kalena wax looga qabto xaaladda wadanka ee dhanka macalimiinta ee qarashaadka lacagta laga doonayo in la dallacsiiyo sidoo kalena aada loo koriyo lacagtooda sida wargeyska boogisa labayo tobanaad wargeyska daily nation wasaaka faahfaahin halkan uu ka qorayo uuna ka bixinayo dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruto wuxuu asagana aada uga careysan yahay lacagta bilyanka waa lacagta bilyanka ee ka baxday ee haslafan kuwaasoo dowladda waraalaada dowladda waxay sheegtay in hadda markaasi aada wuxuu uga digayaa dad kuwa qaateen lacagta amaahda deenta dhegeystayaal oo markaasi xukuumaddiisa markay soo gashay ay bixisay ilaa hadda markaasi lacag aada u tiro badan ay ka maqan tahay xukuumaddiisa waxaa ruto uu sheegay in hadda cawaaqib ay ku noqon doonto sidoo kalena state lon waa dabcan waa madaxtooyada lacagteeda amase amaahdeeda waxay markaasi dib loo bixin ama loo bixin doonaa dhegeystayaal uu sheegay inay tahay cid waliba laga doonayo qasab ay ku tahay lacagta deenta ay qaateen inay iska bixiyaan intayba tahayba wuxuu sheegay in hadda xaaladda wadanka laga doonayo lacagtaas in marka dib lagu bixiyo deemihii wadanka ee markaas ay galeen dhegeystayaal waxaa hadda sheegeen in lacagta markaasi loonka ee telefoonka lagu qaatay ee hadda markaasi boqolkiiba konton markaasi laga doonayo inay hayakat ay noqoto ama sidoo kale ay dhinaca qarka labada dhinac iskaga dhibcan ay ku bixin karayaan fududeyn karayaan dhegeystayaal isagoo degay inay hadda laga doonayo fududeyn iyo farsamo ee kala duwan ee laga doonayo inay ku bixiyaan lacagtaasi sida madaxweynaha uu qabo warbixin lasoo saaray dhegeystayaal ee bogiisa lix iyo tobanaad ee wargeyska daily nation wuxuu isagana saaka halkan uu ka qorayaa ama faahfaahin uu ka bixinaya dhegeystayaal f g m waa gudniinka fircooniga dhegeystayaal ee wadanka markaasi ololihiisa mar hore ay soo bilaabatay ayaa sidoo kale hadda ololihiisa sidoo kale lasii ballaarinaya sidii markaas wax looga qaban lahaa laguna yareen lahaa dhibaatada iyo xaaladaha ee markaasi lagu hayo hablaha amase gabdhaha dhegeystayaal oo la sheegay warbixin oo markaas hogaaminayso in hadda dabcan dilaaga ugu weyn uu noqday f g m ka waxaa markaas la sheegay sida warbixinta ay ku tilmaamayaan in hadda dilaaga ugu weyn eeba noqotayba f g m ta ama fircooniga dhegeystayaal haddaba maxay ku noqotay dayaanga waxaa leeyahay gabdhaha yaryar ayaa dhibaato markaasi la kulmaan ama cuduro kala duwan la kulmaan sida malaariyada cudurka dilaaga h i v aidiska iyo sidoo kale waxaa kamid a leeyahay kuskuska ama waxyaalaha markaasi kasoo baxo qofka mingiska ayaa kamid ah dhegeysta saveshonka ama nafaqa darada ayaa kamid ah dhegeystayaal dhaawacyada oo aan bogsanayna ayaa kamid ah iyo waxyaalo fara badan ayay ku tilmaameen in uu keeno dabcan waa sida ay tilmaamayaan ilaa iyo shan iyo toban wadan oo markaasi afrika ah ayaa hadda warbixin laga soo saaray laguna sheegay inay tahay dhibaatada iyo caqabadaha ugu weyn ay ka taageen afrika shan iyo toban wadan dhegeystayaal kenya ay kamid tahay dhegeystayaal waxaana la sheegay ilaa iyo afar boqol waa afartan iyo afar kun saddex boqol labaatan gabdhood iyo weliba gabdho yaryar oo isugu jiraan ayaa maalin dabcan sanad waliba u dhintaan dabcan gudniinka fircooniga f g m ka kuwaasoo sheegeen in hadda laga doonayo in ay noqotaan ama ay noqotaba kuwa ugu hore ee dunida u hogaaminayo ama afrika dhimashooyinka dhegeystayaal marka laga soo tago wadamada kale dhanka gudniinka dhegeystayaal oo dhibaato sida ay sheegayaan ama lagu soo saaray daraasaad dhanka sayniska oo lagu ogaaday in dhibaato xoogan ay ka qabaan warbixinta ayaa markaas arrintan tii u dambeysay ee kenya waa demographic health survey k d h s waxay iyadana daatageeda ay sheegaysaa ma tusaysaa in shan iyo toban boqolkiiba gabdhaha da-dooda inta u dhexeysa shan iyo toban ilaa iyo afartan iyo sagaal underwent f g m ay soo mareen sanadkii labadii kun labiyo labaatankii y ds number ama dabcan tiradan waxay hadda markaas la sheegaya in hoos usoo dhacday ilaa qiyaastii ilaa iyo shan iyo labaatan sano ka hor oo markaasi ay arrintan aada ugu badneed sidoo kalena dhaqan ahaan aada markaas loogu adeegsan jiray welina ay ka taagan tahay inkastoo hadda ay ku sheegeen in wacyigelin xoogan lagu wado daataga ee k d h s waxay sheegaysaa cadinaysa in gabdhaha da-da u dhexeysa shan sano ilaa iyo sagaal in ay markaasi magaalooyinka hadda ee urban areas likely to ay leedahay in ay markaasi looga jaro magaalooyinka in markaas looga jaray halka tuulooyinka ay ayagana markaasi looga jaro dhegeystayaal waa dhibaatada iyo xaaladaha f g m-ka sida ay ku tilmaamayaan dhegeysta sheegiin ama ay leeyihiin waaba caqabad ha loo daaya leeyihiin gabdhaha yaa laga daarin oo ha wataan ay leeyihiin dadka halkaasi aan kaga baxaya dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin meel walbaad joogtaan si walba noo dhegeysanaysaan waad ku mahadsantihiin waa tahay khbar dhegeystaha qadka telefoonka ku jira soo dhowlaan magacaaga subax wanaagsan asalaamu calaykum yuusuf wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu aan ku salaamayan badan soo dhowow waa ku salaam saaxiib waa cumar akhyaar oo jooga magaalada mandheera haye ka war mandheera saaka alxamdulilah saaki si wacan oo wanaagsan waa berisanay Hay.
ilaahaana sii jawiga idaacadda maqalkeeda wax walba okay waaye gaaseedka si wacan ayaan u dhegaysanaynay sida beriiskan waxaa waaye oo wadanka lagu soo fasaxay oo wadan beriis fiican aan ahayn oo gacan ku samayska ah sida waxaa waaye g m g macnaha gudniinka fircooniga ah gaaseedka si wacan oo wanaagsan waa u dhegaysanayna waa kaaga mahad celinaynaa dhammaan dhegeystayaalka si fm ku xiran waa salaamaya saaxib waa ku salaam adigan mahadsanid saaxiib xigaha kale qadka telefoonka waan ka xumayo ka baxay soo beegsanayaan leeyahay dhegeysaa subax wanaagsan ayaa dhegeysanaysaan sideedii subaxnimo warkii ayaad maqli doontaan haddii ay bahayd ma soo dhowow waan ka xumayo kan kalean c star f m subax wanaagsan waan ku salaamayaa soo dhow walaale malaa'ikatul raxma waalidkaada ha salaamto assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu haye soo dhow macalimow subxagar dheeri nabad baa lagu soo kacay wax jamca waay intii bugta allah caafiyo intii caafimaad qabto allahu ziyaadayo magarati aamiin waalidiintayna allah cafiyo aabba macaan cadow allah nala qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale
waana waana waa walaale maasha allah magacu waa cabdalla cabdalla laayan loo wutibey saakay si aada u qurux badan ayaa loogu abariistay idaacadda maqalkeedu aad ayuu u wanaagsan yahay dadka saakay nabad iyo reenreen bay kusoo kaceen wixii siyaasad ka hadlaya oo odayaasha xabka siyaasadda u jeeshadaan dhalinyarada isboortka marka waxaan leeyahay mudane wakti wax idin wanaado maalin wanaagsan shukran saaxiib sidoo kale waal intaa ku wanaagsay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
assalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu ayaan mar cabdulahi barquuq ka waran waxaa kula kala degan tahay seera ay u talagalay waa ay u kala socdaan barwaaqo bashbash iyo nimcaha hadalhayntana waa dee waxaan laleeyahay loo daaya gabdhaha alaabta lagala yaabeen saaka marka adiyo dhegeystayaasha oo dhan waa idin salaamay jimco mubaarak baan ku jimco lamid a saaxiib dhegeystaas u mahadsan yahay barquuqe xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow saaxiib asalaamu calaykum yusuf fakad wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamaya subax wanaagsan rashiid ibrahim dumaani ka waran bamaani saaka waa iska fiicnaa nabad baa lagu soo qaadaa waa la iska fiican yahay aad baa nabad loo qabaa waa shaqa waa loo kala dareenay nabad baa la qabaa walaalkey haye
aada ways waa fiican yahay walaalkey waa naga dhumatay haddee laba laba isbuuc naga dhumatay niyow waata waa soo noqday saaxiib aad baa umahadsan tahay hay walaalkey idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaa soo dhow walaal magacaaga
Hello, assalaamu calaykum.
wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu Walaalka Yuusuf waa ku salaamayaa. Samiiro waaye, qoonsiga Mandheera, Qaalinta Xareyraada.
haye samiir ka waran countiga mandheera Ee, maasha Allah, walaal qaali, maasha Allah, jawiga aad buu u degyahay. Wax hadalhaynaya, qofkiisa Allah subxaanahu wa tacaala ugu dardariyay. Waan taagay.
mhm Ee, ugu horeyn adaa kula Jimco mubaarak iyo dhammaan asxaabta, dhammaan inta Star FM ku xiran. Ee, dadka hadda way utaariikhnayd, dhammaan waxaa leeyahay all Muslim, saawacan oo wanaagsan, harbisada. Aad baan kuu salaamayaa, walaal qaali.
mahadsanid aad baa umahadsantaa maalintaas sidoo kale ku waanata adigana xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
wax wanaagsan bo haye halkay ku sugan tahay subax la mid ah
balan bala ka waran magaca
umar cumarow ka waran balanbala
balan balana nabad baa lagu baryay iska fiican hadiya shukran subax wanaagsan soo dhowow wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu subax la mid ah haye shukran gabadhaas umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan
wanaagsanoo waa asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu maama soo dhowow waa dhaway maasha allah naxariisaan qabnaa xaafadda dhinacan ka bari waa la fiican yahay hadda laakiin jaamiyaadteedan joogaa zaa'id aa loo socdaa ninkii masaajidka hormarin rabo kii xamaal u jeeda kii gaari dejinayo maasha allah adaawo allah naga qabta naxariis allah na siiyaan leeyahay aamiin muslimiinta dadka walaalahey waa salaan ka gaari waayo buulo imbiya buuri buuru buuli jamhuuriya boqol iyo toban iyo afartan ku salaamay macal shaqaalaha star f m waana salaamantiin maasha allah asalaamu shukran calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu xigaha soo dhow walaal magacaaga alo asalaamu calaykum waraxmatullah wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu waa wax aadan gaarisa aadanow gaarisa ka wara saaxib walaal alxamdulilah meeshaan suuqa xoolahan maraya alxamdulilah jawaddeena iska fiican waxweyne oo qaylamaan maqlin haye inta aan saaka soo maray iyo intaan masaajidka la dukado waxweyne oo qaylo oo saaka ay isu sheegeen ma laha aha nabadgelyadaana saalena meel aan jooga caafimaadkadaana saalena aadaan kuu salamasaa shukran saaxiib aadan umahadsan yahay cigaha kale qadka telefoonka watiina waa uu sii socdaa dhegeysta sideedii subaxnimo waxaa ka hartay dhegeystayaal ilaa iyo soddon ilbiriqsi dhegeystayaal bal qadka telefoonka xigaha aan siiye star f m soo dhowo walaal magacaaga hallo assalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowo cabduhu jigo subax waxaana wanaagsan Subax aadaan wanaagsan.
kuu salaamayaa shukran
walaalow aad baa loo roon yahay alxamdulilah xaga dheer inta hadda kolley aan ognahay wax dhib ka mid baa haye loo wacan yahay loo wanaagsan yahay mhm waa isku socodka wax dhan walba iskuullihii waad naga xiran yihiin alxamdulilah maantana maalin jimco weeye ma maarta khayrkeeda allaha nasiib waalow aad baan kuu salaamay adiga dhegeystayaasha dhammaantiin meel kasta lagu kala sugan yahay waxaan leeyahay caafimaad iyo khayr iyo soo noqo damba asalaamu shukran calaykum aad baa umahadsan tahay wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xigaha soo dhowo walaal magaca wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa ku salaam walala cumar tanaarifa cumar ow tanaariba ka waran lagu waayaniha waa ficnaa alxamdulilah haye tanaariba maxaa laleeyahay labadii bar waa alxamdulilah labada ku caaw barne aha
siduu ilaahay ugu talagalay howlaha ku socdaan aha waa iska ficnaa alxamdulilah tanaarifa naga rajo wax qaayla islaamay maan maqlin aada iyo aad intaan ogsoon alxamdulilah waa un xoleyntan waxaa weye joorka ka dhacayo meeshan maanta ka dhacayo gaarisa quba mhm
meeshaasaan halayna khayr allah ka dhigo dad muslimiinta ha isku soo duceeyaan leeyahay insha Shukran.
allah waxaana isdhibaata dhex taagan aad baa mahadsantah saaxib xigaha qadka telefoonka soo dhow walaal magacaagu
Hello, assalaamu calaykum.
wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu codkaa sare ugu qad adoo mahadsan fadlan
Weelasha qaaliga ah waxaan ku leeyahay heesaha wacan oo wanaagsan arbisigan.
shukran Ee, magacayga Najax waaye, Madeera Qaadasho Xoryaantaan jir.
najax mandheere ka waran Ee, maasha Allah, walaal qaali. Alxamdulilah, qof insha Allah subxaanahu wa tacaala ugu dargeliyo wanaagsan jir.
xaafaday ku sugan tahay Ee, Buul Qurac.
buula qurac haye ka waran buula qurac Ee, maasha Allah, walaal qaali. Alxamdulilah. Ee, maasha Allah. Maadaama gudaha naga wareejiya, cedkaan baa isku diyaarinayaan jire.
aada iyo aad Ee, maasha Allah, alxamdulilah. Ee, horeyn adaan ku leeyahay heesaha wacan oo wanaagsan dhammaan weelasha qaaliga ah. Star FM ku xir dhammaan xaaliyaysaha wacan oo wanaagsan. Dhammaan dhegeystayaashana xaaliyaysaha wacan oo wanaagsan. Aad baa ku salaamay walaal qaali.
shukran aad baad mahadsantahay geeridhaas ee qadka telefoonka dhegeysta lu dambeysa ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga iyo xulashada star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaam ullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin meel walba joogtaan is walbaan oo dhegeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka arrimaha iyo xaaladaha siyaasadda waddanka oo aan diiradda ku saarno dhegeystayaal maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha maanta oo jimcaha taariikhdana ay tahay shan iyo labaatanka bisha sideedaad ee agoosto sanada labada kun saddex iyo labaatanka arrimo fara badan ayaan barnaamijka diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal ay ka mid tahay xaaladaha siyaasadeed ee waddanka weliba waxyaalihii wararkii u dambeeyey ee dhanka dhegeystayaal ay siyaasadda wax badan ayaa dhegeystayaal hadda markaasi soo cusboonaan dabcan soo cusboonaaday ama sidoo kale soo kordhay iyadoo markaasi hadda draft claims against oo dabcan waxyaalo fara badan oo dhinaco kala duwan taabanayso ay markaasi soo kala qoreen dabcan ama soo kala- eh, waa dabcan dhanka eh, xubnaha azimio la umoja iyo sidoo kale xubnaha eh, kenya kwanza iyo waxyaalo fara badan ee hadda markaasi miiska is- soo wada saareen ay doonayaan inay markaasi diiradda ku saaraan heshiisyada ama agrid dabcan waxyaalaha markaasi agreementka loogu wada gaara mise heshiisyada weli ma aha dhegeystayaal dabcan waa mid markaasi hordhaca ah laakiin waxyaalaha waxaa jiraan hadda inta badan qal- qalinka loogu duugay oo lagu wada heshiiyey waa kuwa dabcan ku wada heshiiye dhegeystayaal yaana ka dambeeyey fursadahan halkan waxay fariin markaasi si dadban ugu socotaa ama sida toos ugu socotaa dhegeysta madaxweynihii hore wadanka nigeria obasanjo waxaana markaas uu ka she- ka wada shaqeeyay dhadhaxaadnimada ee labada hogaamiye wadanka ugu sareysa sida madaxweynaha wadanka hadda hogaaminaya ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila omolo odinga qodobo fara badan ilaa iyo ku kooban kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan qodob ayaa markaasi miiska hadda wada saaran oo markaasi laga doonayo in markaasi ay wada ka wada eh, arrimo waa dabcan ka wada arrinsadaan sidoo kale ka wada doodaan laakiin qodobadaasi hadda maxaa ka maqan dhegeystayaal bal waan wada eegi doonaa bal markaan dhegeystayaal ii ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waa n c p a waa bangiga waa bangi si buuxda u shaqeeya oo u bixiya badeecooyin waa badeecadooyin dhegeystayaal ee maaliyadeed oo kala duwan iyo weliba halka bangiyada waa bangiyadeed ama bangiyada kale ay bixiyaan halka ma- ma- dabcan maalgelinta ee hay-adaha maaliyadda hantida iyo bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeenta gaarka ah waxaana markaasi ay ku naaloonayaan inay markaasi bixiyaan adeegyada ku haboon ee baahyada ee bangiga n c p a bangiga n c p a ayaa laan cusub oo ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall slee oo ku yaala dabaqa labaad ee aaga waddada markaasi generarungi waa bangiga ugu kobca badan waddanka dhanka laamaha laanta cusub ee slee ayaa noqonaysa mid ay aada oga faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xarunta ganacsiga ayaa ka soo baxaysaa kadib waxaad tegaysaa bangiga waa mid isku fudud oo dabcan oo adigana kuu fudud uma baahnid inaad markaasi magaalada aado ama xarumaha kale ee bangiga tagtid bangigu wuxuu leeyahay adeegyo quuqaas ah adiga doonaya inaad markaasi kobciso ganacsigaaga iyo sidoo kale dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa iyo boqol iyo shan boqolkiiba waa one hundred zero five percent maalgelinta deymaha guriga toddobaatan boqolkiiba ama waa seventy percent maalgelinta deymaha dhulka one hundred percent mise boqolkiiba maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeynta goobta shaqada waa qeyb ka mid ah halalka dhegeystayaal maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo marayo nidaamka shida dabcan shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xaggeel lacagta geeya iyo bangigee igala qeyb qaadan karaya kobaca ganacsigayga waxaa baahinaya dabcan baahyadaasi oo dhan daboolaya bangiga n c p a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay waa business square moll ama laamaha kale ee sida kenyata avenue mamangina city center wabera street kigomba river road ama guud ahaan waddanka ama wac lambarka zero seven one one zero five six four four four ama eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c p a group dot com ama booqo shabakadda n c p a group dot com aan dib ugu soo noqona dhegeysan idaacadda star f m cunto gobolka qibire waa arrimaha iyo xaaladaha siyaasadda ee waddanka oo sidaan kuu sheegay mar hore aan ku wada gorfeyno kaga wada hadalno waaqicawaa waaqica siyaasadeed ee waddanka hadda markaasi ka taagan waxyaalaha markaasi in badan soo jiitamaysay oo hadda markaasi lagu wada heshiiyey dhegeystayaal guddiga farsamada ee technical kuwa loo yaqaana tiam ayaa markaasi ku wada heshiiyey labada dhinac ee markaasi ajendayaasha diiradda labada saaro waa ajendayaasha waxaa ka mid ah dhegeysta reconstitution of i e b c ama in markaasi dib u egis lagu sameeyo guddiga doorashooyinka xuduudaha ee i e b c maxaa bal dhegeystayaal waa in arrintan markaasi aan kala qaadnaa oo markaasi bal aan isdul istaagnaa waxyaalaha ay tahay in markaasi hadda ay mucaaradka ee azimiya laomoja ay doonayeen in halkaasi markaasi tooshka lagu bidhiyo ama tooshka lagu qabto dhegeys mise lagu ifiyo si markaasi wax badan ay uga soo baxaan waa guddiga doorashooyinka dhegeystayaal ee markaasi hadda aysan ku qanacsaneen sidoo kalena ay markaasi walwal fara badan ay ka qabaan sidoo kalena nafsadooda ee raaligelin karin guddigaasi doorashada ee xuduudaha ee i e b c oo walaac fara badan inta badan ay ka qabaan mucaaradka ee azimiyo laomoja i e b c marko marka waa koob iyo laba iyo saddex ma ahan inta badan markay mucaaradka ay markaasi dhaliil fara badan ay ka jeedi ay ka qabeen laakiin tani ayay markaasi ku sheegatay ugu dareed ee abad ee xadgudub ay ku kaceen guddiga doorashada iyadoo markaasi ballan ay markaasi ay horaan qaadeen in xadgudub iyo weliba waxyaalo kala duwan ay ku sameyn doonin doorashooyinka laakiin waxay markaasi mucaaradka taagan yihiin ama hadda ay ku dhegan yihiin guddiga doorashooyinka uu markaasi hogaaminayo vulajo bukati iyo xubnihii kale ee cabdi guuliye waxaana hadda markaasi ay dalbanayaan in markaasi ama la doonaya dalbasho ma aha dhegeysta balse ay doonayaan in dib u eegis lagu sameeyo la eego dib loo fiiriyo lana eego meelaha markaasi lagu wada qanci karo ee waxyaalaha isbedelka iyo weliba waa waa habraaca dhegeystayaal ee ku haboon ama lagu qeexi karo sida nidaam sax ah sidoo kale qaban karo xeer ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay heshiisa dhinac kala duwan ay soo saaraan taasi waa koow ee dhegeystayaal in dib u egis dastuurka lagu sameeyo qeybta markaas ama nuqulka ama qeybta markaasi qeybta farqiga ee guddiga markaasi ay maamusho ma ee xeerka dastuurka ay ku leedahay in isbedel markaasi lagu sameeyo waa lisla gartay taasi ee kenya kwanza waxay sheegeen in ay soo dhaweynayaan oona markaasi la fiirinayo dhegeystayaal mise ay ka wada hadli karaan taasina tan labaad waxaa markaasi waa boundaries dhegeystayaal waa in markaasi la eego labada dhinac iyo waxyaalaha markaasi laisku haysto ixmu xuduudaha ee dhegeystayaal ee guddiga doorashooyinka waar ee dabcan halkan ay ka soo gelaysa iyadana waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal shakhsiyaadkii markaasi laga dabcan waa qeybta in waa hogaaminta dhegeystayaal opposition waa dabcan qeybta xafiiska mucaaradka uu lahaanayo official opposition and office of prime ca- waa prime cabinet secretary dhegeystayaal in markaasi ay lahaadaan mucaaradka waxaa sidoo kale ka mari dhegeystayaal in la wada gaaro n g c d f dhegeystayaal qeybta lacag bixinta dhegeystayaal ee mashaariicda ee iskuulada ama sidoo kale c d f ta waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal in markaasi lasoo saaro mise la hagaajiyo national government affirm- waa affirmative action fund and senate oversight fund in markaasi la sameeyo dhegeystayaal waa qeybta halkan ayadana markaasi ay ku wada heshiiyeen maxay tahay heshiiskaasi dhegeystayaal in la abuuro la sameeyo dhegeystayaal hanaan markaasi ee dowladda ay ku dabcan ku haga ku soo saari karto tilaabo markaasi lagu hanaan qaadi karo iyo weliba qorsheyn lacag ah ee markaasi lagu sameeyo iyo sidoo kale in senate oversight la sameeyo ama sidoo kale loo qorsheeyo hanaan dhegeystayaal koromeero ah oo loogu talagalay lacagtiisa dhegeystayaal iyadana in qaybtada markaasi halkan waa isagana ka hadlaya dhegeystayaal waa shanta qodob laakiin waxyaalaha markaasi inta badan hadda ee markaasi la doonayay in wada hadallada ee markaasi halkaasi kasoo ifbaxaan ay hadda markaasi kasoo kasoo ifbixin dhegeystayaal ee waxa markaasi la raadinayay la doonaya dhegeystayaal ee markaasi ka mid a miciishada nolosha dhegeystayaal ee sixir bararka waxaa sidoo kale ka mid a dhegeystayaal in ee waa isbedelka ee markaasi laga doonaya dhanka dhaqaanaha xukuumadda waxaa sidoo kale ka mid a dhanka canshuuraha waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal qodobadii markaasi ay mucaaradka ay wateen oo hadda durba markaas meeshaasan kasoo dhex muuqanin ayaa markaasi durba meesha iskaga baxeen iyadoo qodobo kale meesha lagu soo xardhay ama sidoo kale lagu soo qoray waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal in markaasi hadda eh, dalab halkan aysan ka muuqanin ee ku aadaneed ee halkan markaasi mucaaradka uu ka sulba- uu ku salballaarsanayay ama sidoo kale uu ku adkeysanaya ka mid ahayd dhegeystayaal arrinta dhegeystayaal ee in la furo ee sayf waa saafarka ee guddiga doorashooyinka xuduudaha ee i e b c qodobadaasi waxaa hadda markaasi inta badan laiska weydiinaya guddiga farsamooyinka ee labada dhinac ee kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo lawmoja ay kasoo wada shaqeeyeen waana qaamin hada- hanaan ee dhegeysta madaxweynaha ee dalka william ruto uu hogaaminayo waa dabcan labada dhinac ee wada hadallada oo markaasi dhanka miciishada nolosha ay mutan markaasi kula qaateen raila odinga sidoo kale ku- u sheegeen in ay si gooni ah ay markaasi kulan uu markaasi waas- waa kulankaasi uu qeyb markaasi ka ahaa madaxweynihii hore wadanka nigeria obasanjo sheegeen in markaasi tani ay noo wada dhexayso sidoo kalena qodobadaasi meesha uusan qeyb markaasi ka noqon karin arrimaha miciishada ama nolosha dhegeystayaal ee inta badan dhibadbaxyada ay aada ugu sameyn jireen mucaaradka halkaasi ayaa durbataasi ku hakatay oo ku dabcan ku hadhay iyadoo lagu tilmaamay raila odinga in taasi uu dhaga nuglaado sidoo kalena uu markaasi labada dhinacay tanaasul dhinacyada kala duwan ay sameeyaan ee ku aadan si wax waliba ay u fududaan karto sidoo kalena hadallada ay usii socon karaan usoo soo bixi karaan natiijooyin sax ah wax ku oola kulanka ee labada dhinac ayaa u dhexeeya azimiyo iyo sidoo kale oo azimiyo lamoja one kenya coalition oo hogaaminayay kalonzo misyoka iyo sidoo kale kii official kenya kwanza asana markaasi hog- hogaaminayo ayaa markaasi dhinacada waxay markaasi soo wada saareen waxaana markaasi qa- u khafiifin karo wada hadallada iyo weliba ha- dabcan iyo tabashooyinka iyo weliba danaha markaasi labada dhinac ay ku sheegeen inaysan lagu tartami karin dhegeystayaal balse loo fiiriyo nidaamka labada sax ay wax ku xallin karayaan wadahadallada ayaa markaasi u bilaabanayaan dhegeystayaal ho- dabcan horaanta waa maanta ay markaasi waa maanta dhegeystayaal oo jimco ah ayaa hordhax hadallada u bilaaban doonaan labada dhinac ee kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo laomoja intuu markaasi mitinka socdo misyoka ayaa markaasi xaqiijiyey in ruto waa raalli ahdo madaxweynaha oo markaasi laga doonaya in ka turko waa dabcan laga doonayo sida uu asaga qorshahan oo maciishada nolosha uu markaas u ballan qaaday in wax badan uu ka bedeli doono looga fadhiyo laakiin wax badan isbedel iyo waqtiga markaas ay qabteen ay sheegeen in laga doonayo in laiska dhex arko laakiin taasi marka hore wax hadalkaasi soo dhexgalay oo sidoo kale ka wada hadl- ka wada hadlay madaxweynaha iyo sidoo kale raila odinga waa ka- waa Ra- waa ruto iyo sidoo kale raila odinga taasi oo markaasi asagana uu qeyb ama goob ama xo- oo go- go- goobjoog uu ka ahaa madaxweynaha wadan- waa madaxweynihii hore wadanka nigeria obasanjo dhinacyada wadahadallada waxaa la fiirinaya dhegeystayaal sida lagu xalin karo lagu damiin karo dhibaatada dibadbaxyada weliba khasaaraha wadanka markaasi soo gaartay intay markaasi ay socdeen dibadbaxyada discussionka ma wadahadallada ee ka kooban labada q- ee qeyb ee shanta iyo shanta ee tobanka ee national dialogue committee lo- waa dabcan committee ay bilaabanaysa dhegeystayaal tani oo marka hore laga dabcan ay ku qorsheeyeen in masha markaasi ay waa miiska wadahadalka sidoo kale aysan ku imaan karin ilaa wax badan laga qabto waa hadalka isbeddel xoogan uu ku imaado dood oo marka hore ka taagneed iyo sahan la-ah oo marka hore ka taagneed dhegeystayaal iyo sidoo kale arrintan oo markaa la sheegay in ay wax badan ay doonayeen mucaaradka laakiin taasi markii dambena lagu canaantay inay markaasi noqdaan dad markaasi isfahmi karo sidoo kalena laisku tanaasulo lana yareeyo buuqa iyo weliba muranka iyo isfahanwaaga labada dhinac welibana lagu heshiiyo qorsho iyadoo guddi loo xilsaaray ee guddiga farsamada dhegeystayaal ee labada dhinac haddana ay sheegeen in qorshayaasha iyo weliba shan qodob ay markaasi sheegeen in ay tahay in tan ugu weyn oo la doonayo in wax laga qabto lagana bedelo dhegeystayaal waxyaalaha ay markaasi muranka ka taana dhegeysta waxaa ka mid ah arrimaha maciishada iyo sidoo kale new tax measures markaas hadda maxkamadda aitaa loo dhegeyste ayaa ka mid ah meelaha doodaha inta badan ay aadka culeys ugu haysay xukuumadda ruto laakiin taasi waxay markaas hadda noqotay in ayaga markaasi qeybna u tanaasulaan qeybna markaas aysan ka tanaasulin qeybta ee hadda markaas ay ka tanaasuli waayeen kenya waa asdimiyo laumoja waxaa ka mid a dhegeystayaal qaybta markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c in isbeddel markaasi lagu sameeyo weliba qaabka hanaanka ee dastuuriga ee sharciga halka sidoo kalena kuwana ay markaas ayagana ku adkeysteen in markaas meesha laga saaro dabcan waa taxationka amase arrimaha ee canshuuraha dhegeystayaal ee hadda xukuumadda ay wadato sheegtana in isbeddel iyo weliba dhaqaale loogu raadinayo iyadoo noo maraya hanaan canshuur aruurin ah ay sanadkan dhegeystayaal ku sheegeen inay dhaqangelayso durba inkastoo laakiin hadda ay taasi dabcan meesha ku sheegeen in meesha laga saaro la ogolan dabcan labada labadaasi waa dabcan midna waa la ogolaaday oo dabcan tan kalena waa laga ogola dabcan waxay noqotay markaasi in meesha ay ka saaraan azimiyo loomooja waxaa sidoo kale dhegeystayaal ka mid ah dhegeystayaal maciishada shidaalka dhegeystayaal ayaa ka mid ah iyo sidoo kale quutulduruuriga ama maciishada dhegeystayaal cid waliba hadda inta badan buuq iyo qaanida faraha badnan iyo waliba dibadbaxyada ee ka taagneed ayaa sidoo kale ayadana labada dhinac ee hadda loo sheegay inay cid waliba ay qusayso balse aysan qusaynin madaxweynaha taasina waxaa markaasi raila odinga uu ka dhaadhiciyey madaxweynaha wadanka nigeria obasanju in arrinta markaasi la dejiyo sidoo kalena tan dib markaasi loo dhigi karayo iyadoo madaxweynaha uu asagna markaasi ballan iyo weliba waqti markaasi qabsaday in isbeddel uu ku talaabsan doono uuna ka qaban doono arrimaha maciishada dhegeystayaal taasi keentay in raila markaas asagana meesha uu ka saaro qodobkaasina waa guddiga farsamada dhegeystayaal raila ma ahan in qodobkaasi ay ka saaraan ruto ayaa horaantii dhegeysa obasanju raila odinga waxay markaasi ka wada hadleen dood fara badana dhex martay arrintan weliba muran fara badan keentay in arrintan hadda maxkamadda ay taagan tahay miciishada nolosheeda dhegeystayaal iyo weliba dhanka canshuuraha laakiin hadda waxaa markaasi laisku diyaarinayaa qaab kale markaasi kaga duwan sidii wax badan loo bedeli lahaa loona hagaajin lahaa loona simi lahaa dhegeystayaal ee ku aadan in labada dhinac ay ku wada qanci karayaan dhegeystayaal dooneen sida horaan ay sheegeen in danaha keliya loo mari doono waxna loo qaban doono dhegeystayaal waxaan isweydiinaya dhegeystayaal haddaba wixii markaasi loo dibadbaxayey wixii markaasi la raadinayay halkan markaas may ka soo baxeen waxyaalaha aadka loo hadalaya qeyb markaasi ka yihiin hanaankan hogaanka dabcan waa hanaanka labada dhinac ee markaasi waa hadalka ee labada qof waa labada dhinac raalli ahada hadalka labada dhinac ee azimiyo loomoja iyo sidoo kale kenya kuwanza waa tan hadda ugu weyn ee waddanka markaasi ka hadal dabcan looga hadalhayo sheegatana in hadda looga baahan yahay kalfadhiyo xoogan oo markaasi maanta bilaabanaya hordhiciisa ugu koowaad oo markaasi go-aan kama dambeys ah laga gaari doono iyo isbeddel markaasi in lagu tillaabsado dhaqangeli karaya dhegeystayaal iyadoo ciddi weliba markaasi ka hormaatana la arki doono in ay markaasi ka hormaadsan tahay wadahadalka sidoo kalena doonayso qas iyo weliba wax ogolaasho la-aan guddiga oo tobanka waa guddiga farsamada ee tobanka ka kooban ee qaarna matalaya baarlamaanka qaarna markaasi isku dhaf waa xisbiyada kala duwan ay ka matalayaan ayaa hadda markaasi komitida waxay markaasi sheegeen in maanta waa gelinka dambe ee maanta kulankooda iyo kalfadhigooda wax badan markaasi kusoo saari doonaan sidoo kalena laisla eegi doono laisla fiirin doono iyadoo markaasi la saxiixi doono dhegeysta draft kala duwan iyo weliba qodobada iyo weliba cid weliba aragtideeda sida ku haboon sida ku qurux badan iyo sida markaasi ku habooneen wadahadalka ay u dhici karayaan wadahadalka saddexda dhinac ee markaasi hogaamiyaasha oo raila odinga iyo sidoo kale william ruto ay soo kala saarteen oo shanta iyo shanta waxaa hadda looga fadhiyaa in markaasi go-aanka ayaga kama dambaysta ay ka gaaraan balse tan ay dib markaasi loogu celin sida tii hore ay ahayd oo markaasi wax waliba nuun waliba iyo weliba tilaabo waliba iyo qoraal waliba lala wadaagaya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa rigaada gashagwa iyo ruto halka tan kalena lala wadaagaya raila odinga iyo colonzo misioka iyo maada karua hadda waxaa markaasi fursad buuxda loo siinayaa in go-aankooda ayaga markaasi go-aan rasmi a ka gaari karaan ilaa markaasi heshiis dhammaystiran ka wada gaari karaan kadibna xogta loo gudbin doono madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waa labada ho- waa labada ho- waa hogaamiye ee hadda markaasi hogaaminayaan dhanka wadahadalka oo dhanka waa dhanka wadahadalka dhegeystayaal ee arrintai xaaladaha waddanka markaasi la doonaya in lagu dajiyo dhegeystayaal isla oo basaanjo keli maaha dhegeysan waxaan eegi doonaa maraykanka kaalinta iyo doorka markaasuu ka qaatay arrinta xas- waa xasilinta waddanka iyo weliba dibadbaxyada waddanka ee markaasi inta badan ay ku iclaamin jireen sidoo kale lagu cabsin jiray xukuumadda hadda hogaaminayso haddaba maxaa laga tegey maxaa laga tegin dhegeystayaal maxaa wanaagsan maxaa u wanaagsaneen ee mucaaradka markaasi qaateen maxay sidoo kale dowladda ayadana markaasi ka carartay maxaysan ka cararin ay ogolaatay waxaasoo dhan qeybaha dambe ayaan kugu faahfaahin doonaa hadduu ilaahay idmo dhegeystayaal hadboojada ha iska bedelin dhegeyste si wax badan aysan kugu dhaafin aragtidaada qeybaha dambe ayaan fursadda kugu siin doonaa oona kaga dhiban doonta hadduu ilaahay idmo dhegeystayaal dhammaantiina ku mahadsantihin dhegeysiga la socodka star f m auto gobolka waqooyi bari waad ku mahadsantihin mar weliba sida inoo dhegeysataan inoo la socotaan dhegta inoogu raalcinaysaan saaxiibayaal shukran warki sagaalkii subaxnimo iyo faadumalaki gabagabadii dhegeystayaal intaanan markaasi dabcan waa intaa markaa dhegeystayaasha qeybtooda gabada ama qaybta markaas dhegeystayaasha aan fursadda siinin ee eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan mar marka bal aan eegna dhegeystayaal waxyaalihii markaasi he waa hadda markaasi ay ku wada heshiiyeen maxaa lagu heshiiyey kenya kwanza marka hore aan ku bilownay kenya kwanza waxay markaasi sheegteen mucudar badan ay ka sheegteen in waxyaalo qaar markaasi meesha laga saaro si ay si ay waa wada hadallada ay u fududaadaan sidoo kalena loo helo xal sax ah iyo weliba wada hadal markaasi miro dhali kara dhegeystayaal labada dhinac waxaa markaasi ay ka wada hadleen waxyaalaha intereskooda mise danahooda ee shakhsiyaadka ama danahooda markaasi ugu jira ka xisbi ahaan sida kenya kwanza ay sheegtay waxaa markaasi ka mid ah dhegeystayaal saafarka in meesha markaasi laga bixiyo waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal arrimaha sixir bararka ee waa waa micishada iyo nolosha waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal arrimaha taxationka mise canshuuraha dhegeystayaal oo hadda markaasi maxkamadda taale dhegeystay waxyaalahaasi ayaa inta badan ee ka mid tahay waxyaalihii ugu weynaa ee mucaaradka ay wateen sidoo kale mucaaradka ay markaasi doonayeen in markaasi laf dhuun gasho ay ku noqoto mu- dowladda xukuumadda laakiin wada hadalka ayaa waxaa intaas sida horeanba kuu sheegay fududeeyey dhegeystayaal madaxweynihii hore wadanka nigeria obasanjo waxaana markaasi sheegay labada dhinac inay markaasi isla afgartaan ama isku afgartaan wada hadallada si ay markaasi usii socdaan sidoo kalena uga soo baxaan wax markaasi dan u ah dadka shacabka iyo sidoo kale xisbiyada wadanka markaasi hogaaminayo ama hogaamiyaashooda sida kenya kwanza ruto iyo sidoo kale azmiyo raila omolo odinga waxaana taasi hadda laisweydiinaya ma tahay mid markaasi dabcan tanaasulkooda ee halkaasi durbo ka bilaabatay wadahadallada sidoo kale ay dhammaan doonaan khubarooyinka dhanka kuwa siyaasadda ka faalooda waxay tilmaamayaan sida hadda wax u socdaan ama sidoo kale sida hadda ay ku heshiiyeen inay wax badan ay hoos usoo dhacayaan sidoo kale dibacsanaan fara badan laga dareemaya dhanka azimiyo iyo sidoo kale dhanka kenya kwanza ogolaanayaanna wax waliba in markaasi si hoose ay ku wada dhameeyaan haddiiba la ogolaaday dhanka cashuuraha in markaasi meesha laga saaro haddiiba la ogolaaday arrimaha maciishada waa doodahooda meesha laga saaro haddiiba la ogolaaday saafarka in markaasi la furo loo dabcan waxaa markaasi leeyahay dabcan loo ogolaaday kenya kwanza in meesha markaasi ee loo azmiyo u ogolaatay in azmiyo meesha dabcan ay ka saarto wadahadallada waxaa markaasi sheegaya wax walba in haddana ay suurtageli karayso dhegeysa laakiin halkan waxaa markaasi la fiirin doonaa oo isha dhammaan lagu wada hayi doonaa dhegeystayaal dhanka wax ka bedelka ee dastuuriga dhegeystayaal ee guddiga doorashooyinka xudaha i b c waa qodobka ugu koowaad ee hadda markaasi laisla fiirinayo isbeddelka la doonaya maxay tahay maxay markaasi raadinayaan maxay markaasi ka tabanayaan maxay tahay tabashooyinka inta badan mar waliba ku dhacdo guddiga doorashooyinka xudaha i b c ee mucaaradka marka mar waliba ay soo gudbiyaan halkan waxaa markaasi leeyihiin waa in markaasi loo wada dhanaada guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c qaab nidaam ah qaab dastuuri ah qaab markaasi wax waliba ama cid waliba markaasi ama kawaa dabcan baalmari karayso dastuurka in markaasi hadda xendaab adag markaasi la geliyo guddiga doorashooyinka xuduudaha ee i e b c haddii taasi ay dhici waysana waxaa haadkan markaasi ka adkaan doontaa ama ku adkaan doontaa dhegeystayaal haddaba waa halka markaasi la doonayo in wax markaasi lagu jexjeexo ama gogaanada kala duwan ay ugu dambeyn ay ka gaaraan dhegeystayaal sida markaasi laga yeelan doono guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c qaabka ugu wanaagsan qaabka markaasi sixi karo qaabka labada dhinac kuwa ay ku wada heshiin karayaan ama sidoo kale ku wada ogolaan karaan dhegeystayaal haddaba haddii markaasi su-aalaha ay adkaadaan ma ogolaan doonaan kenya kwanza in markaasi wax waliba ay soo gudbiyaan sida ayaga markaasi horeyba ay waxa looga ogolaaday in kuwan ay kaga ogolaan doonaan dhegeysta oola su-aalaha la isweydiinayo oo markaasi miiska saaran dhegeysta ee ka mid tahay tan ugu adag ina noqon doonto guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c halka kuwa kale ay markaasi iska yihiin kuwa markaasi ay iska fududahay wadadoodooda iyo wadahadaladooda dhegeystayaal inay noqon karto waxay markaasi ku heshiin karaan ama ay ku wada diidi karaan dhegeystayaal laakiin qodobka ugu koowaad waa guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c haddaba maxay tahay sababta qodobada markaasi ee hormuudku u ahaa haddaba maxay tahay waxaale markaasi ku naaloonayeen ama haddaba maxay tahay sababta ay meesha oga saareen guddiga waa dabcan azimiyo laumoja waxyaalihii markaasi ay doonayaan in gaashaan ay kaga dhigtaan ama sidoo kale ay ku doodaan ama sidoo kale miiska ay kula tagaan kula laxajoodaan dabcan miiska kula hortagaan azimiyo waa dabcan kenya kwanza maxay tahay sababta meesha oga saareen ma tahay mid markaasi labada dhinac markaasi ay hadda u dhaganuglaanayaan in markaasi loo loo naxariiso sidoo kale loo dulqaato lana muujiyo dulqaadasho iyo tanaasul ee ku aadan arrimaha iyo xaaladaha wadanka dhegeystayaal aysan noqonin in markaasi xabadka laisku qaraacdo ama awoodda isku sheegto dhegeystayaal madaxweynaha william ruto wuxuu awooddiisa asaga ku sheegtay in ciidamama uu haysto ciidamada booliiska sidoo kale rabshadaha ka hortegayaan ama dhibaato weliba cid weliba qaatay ka hortegayaan sidoo kale u haysto in cid waliba markaasi qalad samayso in maxkamadda ula tiigsan karo laakiin azimiyo ayadana waxay markaasi dabcan isku aragtaa in ay ayadana markaasi taageertaageere waa taageerayaal ay haystaan sidoo kalena dibadbaxyo ay ka sameyn doonaan waa la socotaan dhegeystayaal dibadbaxyadii waqtiyadii ay socdeen in dowladda xukuumadda ruto ay hore u soco weysay oo wax badan ay dhulka galeen ee dhanka weliba ganacsiga weliba malaayiin shilinka ee dakhliga wadanka ay aruursan jirtay ayadana wax badan uu ku imaaday dhegeystayaal ama dibdhac badan ama dib u dhac fara badan uu ku imaaday waxaa la isweydiinaya ma tahay tanaasulka hadda laba dhinac ay sameynayaan in uu dhaqangalay sidoo kalena ay hadda sidaasi isbedello fara badan ay ka soo bixi karaan dhegeystayaal tanaasulka ma tahay in hadda wax badan ay ku xaliyeen sidoo kalena wax badan haddana ay ku xalin karaan haddiiba waxyaalihii ugu waaweynaa ayaba laisku afgartay ee ka mid ahay in saafarka la furo lagu heshiiyey ee sidoo kale laga qaleeyo ama sidoo kale dabcan qeybtaasi tanaasul ay ku samaysay azimiyo laumoja qeybta canshuuraha miciishadda iyo sidoo kale saafarka guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c in la furo haddaba ma tahay dhegeysaa mar kale in wax walbo hadda ay tanaasul xoogan haddiiba kuwa adkaa ay sameyn ay sameeyeen tanaasul u sameeyeen in wax kalena ay tahay inay fududaan karayso dhegeyste arrintan waxaa markaasi ka wada shaqeeya maraykanka waa dabcan saraakiishooda ugu sarsare iyo weliba kuwa siyaasadooda ama xubnaha siyaasadda kuwa ka ah dhegeysale maraykanka ee wadanka markaasi soo gelaya ama u imaanaya in wadahadal markaasi ay la sameeyaan mucaaradka iyo sidoo kale kenya kwanza kanayna ka wada hadlaan xaaladaha iyo waaqica markaasi laga doonayo mucaaradka iyo kenya kwanza in ay ku daboolaan xaaladda xaasaradeed ee siyaasadda ee wadanka sidoo kale lagu damiyo si dhibaatay burbur wadanka uusan u soo gaarin haddaba tanaasulkaasi mid markaasi shisheeye ay ka shaqeeyeenba mise mid markaasi ayaga isku afgarteen raila odinga iyo sidoo kale william ruto waa su-aasha meesha mar kale ku jirta dhegeysta haddaba dhegeystayaasha ayaan u dhaafaynaa faahfaahinta iyo macluumaadka laakiin markan dhegeystayaal ii ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana bangiga n c p a waa n c p a n c p a waa bangiga si buuxa markaas u shaqeeya oo bixiya badeecooyin ama badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo weliba xalka bangiyada xalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo sidoo kale bangiyeynta gaarka waxaana uu ku noolaan wuxuu markaasi ku naaloonayaan inay bixiyaan adeegyo ka kooban waa baahiyada ee kala duwan dhegeysta bangiga n c p a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square waa mall slee oo ku yaala dabaqa labaad ee aaga wadada general weyringi waa bangiga ugu kabaca badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee slee ayaa noqonaysaa mid ay aada uga faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo waa xarunta ganacsiga ayaad kasoo ba dabcan waxay ka soo baxaysaa kadib waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad markaasi magaalo aado ama xarumo kale ee bangigaaga ama bangiga lacag halkaas u raadsato kaasi ayaa kuu dhow indhahada durbe ay qabanayaan n c p a bangiga wuxuu leeyahay adeega ku qaas ah adiga doonayo inaad markaasi kobciso ganacsigaaga iyo weliba dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa iyo one zero five percent boqolkiiba dhegeystayaal maalgelinta dabcan deymaha guriga boqolkiiba toddobaatan waa seventy percent dhegeystayaal maalgelinta deymaha dhulka one hundred percent maalgelinta deymaha dhismaha bangi bangiyeynta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda dhegeyste dhegaysta ka walwalin xaggeen lacagta geeya iyo weliba bangigee igala qayb qaadan karaya kobaca ganacsigayga waxaad baahiy dabcan waxaa baahiyadaada dhan daboolaya bangiga n c p a waxaana waxaad booqani kartaa laantiisa business waa b b s moll laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamangina city center waa bera street kigomba river road ama guud ahaan wadanka ama wac lambarka eber toddoba hal hal ober shan lix four four ama afar afar afar dhegeystayaal emailka ayaad sidoo kale ku dirta contact at n c p a group dot com ama booqo shabakada n c p a group dot com dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybare dhegeysanaysaan saaxiibyaal dhammaantiina ku maasantiin sida quruxda badan inoo dhegeysanaysaan nolo socotaan dhegeystayaal waa qodobada markaas waxyaalaha markaas la badan ay ku wada heshiiyeen oo horaan muran iyo sidoo kale is-afgaranwaa dhexdooda ay ka dhex taagneed waa kuwa kuwa markaas afgaranwaaga ama isfahmi la-aa ay ka dhex taagneed haddana heshiiyey dhegeystayaal waa kuwa kenya kwanza iyo sidoo kale casimiyo la omoja casimiyo waxaa markaasi hormuud ka ah xubnaha markaasi ama guddiga farsamada hadda lasoo saaray oo horkacaya hogaaminaya dhegeystayaal ninka loogu magacaabo steven closo misoka halka kuwa waa azimiyo waxaa horkacaya steven closo misoka kenya kwanza waxaa horkacaya madaxa aqlibada baarlamaanka dhegeystayaal ichungwa kuwaasoo ka wada hadlaya xaaladda iyo sida wax markaasi lagu xalin karo wax lagu qaban karo lagu bedeli karo baahiyada iyo xaaladaha guud ee wadanka si markaasi dhibaato iyo xaalado kale iyo huleel wadanka markaasan uga dhicin qodobo shan ka kooban ayay dhegeystayaal soo saareen oo laga doonayo in lagu xaliyo laguna dejiyo wadanka xaaladiisa dhegeystayaal halka tanaasul kale ee meesha markaasi ka dhacday waa xaalihii markaasi tanaasulka waxaa ka mid ah dhegeystayaal ee inta badan azimiyo la umoja ay sameeyeen waa dhanka raila odinga iyo kalonso masioka imaada karuwaya dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhanka canshuuraha ee taxationka waxaa ka mid ah sidoo kale saafarka ee markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ee markaasi ku adkeysanaya in la furo taasi keliya sheegeen in ay lagu qancin karo sidoo kale ay ku qanci karaan hadda waxaa laleeyahay taasi meesha kumaba jirto qodobada markaasi shanta lasoo saaray ay doonayaan in ay ka wada hadlaan qodobo kale inay dhiman waa dabcan sida ay wargeyska iyo sidoo kale warbaahinta iyo weliba qodobada markaas ayaga ee guddiga farsamada ay soo saareen ay ka tooyumaysaa dhegeystayaal maciishada ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaala fara badan ayay tanaasul u sameeyeen dhegeystayaal oo fududaatay ama keentay in tanaasulka uu fududaado sidoo kalena wadahadalkana waxaa leeyahay wax badan ayaa isbedeli karaa in ay sidoo kale fududaa ay markaasi soo dabcaan haddiiba waxyaalihii ugu waweynaa ay aada u dabceen mase fududaadeen haddaba guushan dhegaystayaalayaa leh mise maxaa le maraykanka iyo sidoo kale madaxweynihii hore wadanka nigeria ee abusanju mise waa mid markaas ayaga nafsadooda ay isgarteen sidoo kalena ku fahmeen in xal ay wadanka ugu jirin burin iyo hola iyo dhibaato iyo qayli iyo rabshado dhegeysta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba maxay tahay sababta waxyaalihii ugu waaweyna ee azmiyo ee uga gudbeen maxay tahay dhegeysta maxay tahay sababtii waxyaalihii ugu waaweynaa ee uga gudbeen una sheegeen inay ka tanaasuleen oo ka mid ah canshuuraha ee taxationka ee xukuumadda markaasi soo ragto hogaaminaya ruuto waxaa ka mid a dhegeystayaal maciishada nolosha dhegeystayaal inta badan kenyaanka ay aada uga cabanayeen ilaa haddana ay sheegayaan in waxba laga qabanin dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal in ay ku adkeysanayeen in markaas lagu qancin karo keliya lagu xallin karo in markaas guddiga doorashooyinka saafarka ay sida doorashada oo dhacday iyo sida natiijooyinka ay usoo kala dhaceen iyo natiijada markaas rasmiga uu shaaciyey iyo tan saafarka in ay isleedahay maxay tahay waxyaalihii ugu weynaa inay ka tallaabsadeen maxaa keenay maxaana jilciyey maxayna tanaasulka sida uu adag ay qaateen maxayna iska arkeen waa su-aalaha laisweydiinaya dhegeysta adiga maxaa halkaasi ka subran kartaa maxaa kuu soo baxaya maxaa ku qiimeyn kartaa markaa maskaxdaada aad rogrogto gidgadiso waxaa kuu soo baxaya ugu weyn maxay noqon kartaa is leedahay kolba malaha meel unbay wax ka arkeen maxays u weyn ay noqon kartaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada waktiga oo inaayo ogiis ayaan fursadda u siinaya dhegeystayaal cid waliba aragtida fikirkeeda saliimka iyo sida wax u aragto ayaan fursadda ugu siinaya qadka dhegeystaha u hore barnaamijka saaka noo daafuro ayaan siinaya walaal soo dhowow ku salaamaya magacaaga ay halkaa ku sugan tahay halo star f m soo dhow saaxib waa tahay dhegeystaasi waan ka gudbaya xigaha kale qadka telefoonkan siya star f m soo dhow wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu soo dhow magacaaga ii sheeg waa maxamuud from banani magdera gaarka kals maxamedow haye
walaalow in badan ba kala maqneen waan ku salaamaya ma garatay shukran
ii waran bal xaaladaas alxamdu lilahi maxamedow ka waran meeshaad ku sugan tahay wallaahi bashbash i barwaago waaye ma garatay haye marka alxamdulilahi maasha allah waaye barnaamijka waa la socotaan filay maxamedow waa la socdaa arrimahan waa arrimahayga ma garat haye
anaga tanaasulka aad sheegayso mhm anagaa keena haye
guusha ma keenin obasaaja ma keenin ma garat haye
anaga sidaana xisbiga anaga xisbi waxaa waaye nabad iyo cadaalad waaye ma garat bal markaa ka soo tagto xisbi xisbi iyo sheekada sidaa u socotay maxamedow bal toos u gal adoo mahadsan
maxaa waaye wadahadalka oo azmiyo iyo kenya kawaanka sooma sheegaysa haa horta anaga nabad baan rabnaa inaan waddankaas dowlada ku noolaadaan rabnaa ma garat haye
marka arrimaha hadda ee cashuurtana in ayaga horta ogo aad u bidiciyaan oo yaan rabnay haye haddee maad saan u tahay xabaka arrinta ayaa waa ka gudbeen ma garat oo marka waxaa waxaa la arkay ama azimiyo ay arkeen inay xal ku jirin in canshu- canshuur la yareem sida hore lagu celiyo
haa dee waddankaniya waxaa waaye ayaga kolley anaga hadda ma taageersan cashuurta niyar aan taageersanaan lahaa haye laakiin wax al wixii eh, xisbiga anaga qaato laakiin maxamed nuuro bal su-aal baa laisweydiinaya waxyaalihii dadka hore marka hore lagu horkacayay hadda maxaa isbedelay waxaa isbedelay maxay tahay wixii hore ee marka hore dadka lagu horkacay lagu kicinayay oo dadka laga dhaadhicinaya sida maciishada in waxay ka qabanayaan oo sidoo kale dibadbaxyada qeyb markaas ay ka tahay haddii wax laga qaban waayo dibadbax la sameynaya maciishada kow ka ah cashuuraha ka mid ah saafarka in la furo wixii dhan hadda meesha laga saaray maxaa ugu wacan maxaana ugu weyn maxaana keenay bal adig maskaxda markaad godgodiso maxaa kuu soo baxaya ma cadaadis baa jiraayo oo oo canaan ba mase- mase hoos baa laga canaantay raggan
maayo soomaaliya waxaa tidahdaa Ah, marka neef arireed geel baa laga qabsadaa ma garat haye
marka meesha dadweynen oo ku jiraa oo waddan kale nin kale oo afrikaan soo dhexgalay ar- diblomaasiyad badan baa jirta ma garat haye
marka meeshii geelka lahaa haddii ari ka soo baxo ah, geel waa la iska tuuri ma garat haye taa horta haggaa u dhig haye waxyaalo badan baa iska keenay waa garan karnaa maxaa ka mid ah waxaa qimad eh, waxaa waaye labada meelood haddii is qabtaan aha in eh, qof tanaazulaa fiican haye haddii haddii qac qac haddaan noqoto mhm meesha bilaayimo wii faa'iido lagama sugayo haye marka haddii ninkii kale dhan kale dad dibcan oo ayagu mm, waxba burbur iyo bilaayo waxba ka ogeen mhm anaga hagga anaga ayaa kol hore wanaag nagu raba anaga wanaagkay qaadanay haye marka dantii kenyaanka iyo waddankan u tanaasulnay ma garat aad iyo aad marka anaga waxaan kasaafisaas baan dhihi karaa soo haddii dhinac kale haddii ha burburto haddii kale aan wadana sheekada noqoto ah marka kenya naga weyn kenya naga weyn ma garat shukran maxamed saaxiib aad baad u mahadsan tahay adaa mudan xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga oo ku salaamaya caligedi gabaa caliyow soo dhowow aad iyo aad bakad waa salaaman shukran
waxaad leeyahay horta ruto shaqo saacad wada oo maxaa ula jeedaa
marka waxaan ujeedaa wada hadalka kenya kwanza iyo azimio ah
marka waxaa weeyo horta mucaaradka niyo dhibkooda wuu iska fara badan yahay haye
marka dawladda aminkay wax qaban laheed oo mucaaradkan bay ku mashquultay haye
marka mucaaradkana qaylihiisa lagama maarmo haye
maxaad haddii shub dhahan waa dowladda waa isla hergeli laakiin waa- bal adiga kale maxaa eh, kala qaad ba lahaa waxaa leedahay mucaaradka een, oo mid mar waa loo baahan yahay leedahay dowladdana wax ma qaban karta waxaa leedahay kuwan baa dhiba u keeneen sicadnay ku eka mucaaradnimada unbaa sicadnay ku ekaadaan mooya hadday shaqada ay xadnibaan maaragta aha
hadday xadnibaan waa baa ka imaan oo dhibaataa ka imaanaysa aa fiican un inay maaragtay ku qaylaan sidii sidan hadda maaragta dadka mal- ma- loo kala wadi lahaa dowladda oo ma- ninkii waxa dhaca iyo waxa ay ka dabagalaan bay ku fiican yihiin haye waa hadalkana nabadgelyada fiican inay kusoo dhammeeyaan maaragta oo ay heshiyaan laakiin een, maxaa keenay karbuna in waxyaalihii ugu waaweynaa ay wateen inay ka tanaasulaan ee daaqada ka tuuraan
oo mucaarad soomo ahey
arrintaa way ku saxsan yihiin aad bay ugu saxsan yihiin way fiican yihiin maxaa waddankay u turaayin oo waddankaa loo turayaa waddankay u turaayin waddanka moogtahay dadka waa isku qayb bay ka leeyihiin laba madaxweyne hadda kaniyagu maanta ay kuwa iyagana berri bay u fadhiyaan waa tahay laakiin een, kan mucaaradka hadduu u naxay muxuu kan kale asaga u dareemi waaye
nimankan dawladda soomo ahey
nimankan iyaga xangool ganti dheer bay iskaga hayaan horta ruto doo way meel iska qoraansadeen odaygan haye beriga uu hansha uu la galay uuru aha
berigaasay meel dariishad iska a- horta hangoolka dheer un buu iskaga hayaa haye
marka waxaan dhihi lahayn duqa naftiisa qaata usii riixa hangoolka hol hangool yaroo gaaban maarta aha
ha ku xajiyo duqa iyo hanuun maarta hangool dheer intuu goosto kor yuu iskaga reebin maxay ku kala duwan yihiin goolka dheer ee kan gaaban kan gaaban waxaa laga ma aadkaaga ma sii fogaanay ruuxa midka dheerna ooda kuma soo gaarayso marka kan kan gaaban waa hoos wa- waxa dhow buu kusoo jiidanaya aa marka waxaan dhihi lahaa duqa midkoo gaaban aayar ha ku haya maarta kanay dheer uu kor iskaga reebi dawladda uu kurka soo gelinayn marka hangoolka dheer ee kan gaaban kee sanado badan een, haddii shaay lagu qabto uu hayi karaa midkan dheer haddii lagu hayo hadde laskuma soo dhawaanay uu taagnaan
baashaasaa lagu kala joogi waa un la kala guran ilaa ebadkeed haye
marka waxaan dhihi lahaa duqa naftiisa mucaaradka igan hadda waxyaalo fara badan hadday ka tarasuleen aha
ee, naftiisa heshiis fiican hala gala dawladdana si fiican ha loo kala wado dadweynahana maaragtay sifa loo gaarsiiyo aad baad umahadsan tahay si si wa- si wax dadka wax loogu qabto dadka kenya dhibaato badan buu qabaay shukran aad baad umahadsan tahay geedi karbuna marka annaga arrintaasaan ku tahay nabadgelyana ha lagu dadaalo waddanka meel nin walba meeluu joogabo aad baad umahadsan tahay saaxiib xigaha kale qadka telefoonka soo dhowlaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu star f m soo dhowow
aad iyo aad baan ku maqlaa walaal magacaaga ii sheeg
waa aadan si aad oo joogo balamala aadanow haye
alxamdulilah waa lagu fiican yahay warka waa maqalnaay aha waa tahay aadan siyaada ka gudbaa xigaha kale aan siiye star f m soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
war walaalow ii waran bal war xuseenow aad baan u fiicanahay soo dhowow ka waran xagar jareer abow macaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad iyo aada loo fiican yahay waa nabada lagu waabariisiistay
haye almulku waxaad la booqanayana ma laha sax
abow waan ku fiicana xaaladaada okay maho tamaam saaxib
abow waan ku fiicna alxamdulilah haddii aan u gudada mhm
waxaa weeye horta qaylidan oo duqan iska meelaha ku qaqaylinhayo waa aad iyo aad waa looga fiican yahay waa loo dhaamaa haye
nin hadduu dantiisa wato inuu dan kale ku mashquulana ma fiicno maxaa ula jeedaa
waxaan oola jeeda hadda isagunba wax raadsanaya ma ogii dadweyne waxba uma raadinaya haye
wixii meesha uula tago dhanba waxba kama uu soo saarin oo dadweynaha uu ugu doodayo marka hore banaanbax lagu samaynayo dadka uu ku dhammaanayo haye
hadde meesha fadhigii waan da- arrintii marka hore aan ka qaylinay aan la imaanin aniga unba isid iska banaysanaya kale soomo haye
de laba hadal maxaa la yidhi mid un guri dheh haye
Eh, hadda waxaan u arkaa hunguri unbuu raadinayaa ma ogi aha
tu dadweyne xaggiisa markooba maba ka shaanqarinaya mana u socdaba haye
waxoogaa xafoolxumo ku eh, marka hore u dhahayo dawladdii inaan wax la qaybsado oo hanshag aan la galo ma aha ma rabi buu lahaa haye
tii iyada aheedna hadda wuu kusoo bixi lahayo banaanka wuu la imaan lahayo waxoogaa wuu yar jerjeri haye
egan sidii kale uu wax ku mashquulsan lahaa ee wax uu ku meelmarsan lahaa ah tii unbuu raadinayaa haye
haddii ruutana horaan buu u sheegay u yidhi mar ani adi aan maanta gudagelayno oo aan dawladda labada dhinac kaga imaanayn laakiin raali asagana meel uu ku dhahay ma lahan haanshag baan ogolahay ilaa hadda uu ku adkaysanayaa ma maya ma ma ma ma war waxba ma ogeyn ma maqneed adi war walaala idila dhegeysanay waxaan meel uu ka hadlahay waan gesi waaynow ninkan horta wax badan oo badan intuu kuula asag u taagnaa ani waan doorinayo haye
walaal waxaad aad meel ka waysa inaad ka guurto soomo waxaa dhe Eh,
dululaasiga lama dhowrado meel dabeel badane
dululaati iyo meel dabeel badan ma la dhowree dululaasi macnaha waa meel laba geed laba dhexdood oo waxba aan kaaga soo soconno adi hadda baadi eego kaa maqan baad neef intiis iska arki hadda ogow neef ma jiro meesha aan yani indhahaada keli sax kiiba indhiibaya wixii kuu sarsaaran haa haye
dululaasi kuyi lama dhowrado meel dabeel badane waa la iska daaya wixii daawo laga waayo haye war kan waana daagnaba horta sidiisa banaanba egin daawo la-aan baan ku aragnay haye had iyo jeer waa la idhace waa la idhace oo meel ma u taagnaan kartaa qaran ma ku hogaamin kartaa adi waa la idhace ha
marka ninkan waxaan ku dhihi karaa meel oo hadda nin ka hadlaya ama uu maanta u socdo ama sidan uu yahay aan ku dhihi karo oo ana aan kuu tilmaami karo horta ma laha soo nin hadda soo ninka ragga ah tanaasul ma qaato soo hadda ninka waddanka u tura ma ahan tanaasul u qaatay haddii xitaa waxyaalihii uu markaas ta- ay sheeganayeen mise tabanayeen mise sh- shacabka u sheegayay ee u arkay inay bal dan ugu jirto dadkana war wadanka markuu u turi lahaa hadda ma oho waa koran wuu soo dhaafay ha haye Ma- wuxuu ku soo dhaafay markii dadka la laynaya ee lix qof maalinka baa la dilay oo dadkan hadda loo turi so dadka kamid mu ahan haye maalinkaas ah, yaa dad loo turi lahaa laakiin maanta turis ma jirto waayo dadkii wuuba dhammaaday dad baa horaan u dhintay wixii dadka uu ku dhintay ma u raadi
haye inuu maalinkaas turma hadday jirto maalinkaasay turma lahayd oo inuu wax turo ayay ahayd laakiin maanta meel uu ninkan ka soo noqdo ma joogo
Mm.
sidaan u arkaya waay mog haye
marka walaalow turmadii maalinkeed maanta ma taalle haddii dadki waxba u qabanaynin ninkan miito meel dhinaca nooga istaago dawladda aan la qabsanay xuseen faliir aad ba- waa un jubil loo celis Ah.
maa garanaysa aad baa mahadsantaa saaxib xuseen falir aadaa mudan abow shukran saaxiibka waa mahadsan yahay xagarjareer xigaha kale qadka telefoonka astinaya dhegeysan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhow walaal magacaaga
yuusuf bakado waa ku salaam shukran saaxib shiraar waa saaxib soo dhow shiraarow wakti dheer baan kala maqnayn oo aan codkaada adeecadda laga maqlay saaxib ilaahay baa noo kaa socday maasha allah waxaan balyaynaynaa shukran saaxib mahadsanid soo dhawow marka haddaan aan yaro fiiriyo mhm
intayda haddaan ku daro waxa weeyaan horta war meesha niyow maxaa waaye ii sheeg waa macallida dabeel hadday timaado aha nin walba ishiisuu qabsadaa waa sax
war raggan dee maxaan ku radaya dee kolka horeba maxaan ku radaa waddanka waa qolo walbaba maxaan ku radaa ii sheeg ee tuubada meel bay ugu jirto haye
marka sheekadii maxaan ku radaa ninkii wasiirka ka garanaysa adan barre wuxuu Ay.
yidhi hadda wuxuu yidhi waa mukaatigan annagaa diyaarsano yidhi maxaan ku radaa ii sheeg hadda inaan lala qabsadana ma rabno haye
waana dhacday hadda maxaan ku raday wuxuu aadan barre sheegayay aha waa dhacday haye maxaa jira hadda madaxweyne ku-xigeenka waad maqlaysa maandhaweed wuxuu yidhi ninkan markii asigii madaxweynaha ay ku kulmeen bambaasa mhm
raggii asaga la shaqaynaya maba maba soo hadal qaadin uu yidhi haye
raggii asaga la shaqaynaya iyo raggii garab ordaya muu soo hadal qaadin magacooda uma soo qaadin buu yidhi haye
marka oo maxaan ku rahay rag weliba muhiim ah oo kalonso uu ka mid yahay ay ay maaratay maarata uu ka mid yahay haye
raggaas ma soo qaadin buu yidhi wuxuu ka hadlay buu yidhi dantiisi danta carruurtiisa haye
madaxweyne anigu waa hadluu yidhi ninkaan anigu wuxuu rabo waa garan waayu oo haye igala hadlayba haye ma wadqoysi buu rabaa munus munuska munus mukaati buu rabaa maxaan sheeg buu rabaa anigu wuxuu rabaa garan waayu dhah haye waxaasna waxaan annaga soo dhaweynayna maaha haye raggaan moogtahay waxayba olready inay jaga ku taagan yihiin bay fiiriyeen moogtahay aad iyo aad anaa horeyna waa u sheegay moogtahay aha
waxa arrinkan maxaan ku rabaa ii sheeg horta waa nin loo baahan yahay ee, odayga ah yaa sax oo oday dhaqameed ahoo loo baahan yahay oo Mm.
maarata kenya hadda kama maaranto oo Ah, raila aad aad iyo baa loogu baahan yahay waa muhiim mhm laakiin markaad fiiriso hadda waxyaaba uu ka hadlaaya oo dadweynaha usoo bandhigaayo oo dhagaxyaha loo guranayo oo mudaharaadka loo sameynayo iyo waxa asaga hoosta uu ka wato mhm waxa si dhow maa waa kaasi kala dheeri haye
ani waa sheega waxaa yidhi shaqadiis waa yaqaanaa ninkan haye waa yaqaanay meesha u socdo waa ogyahay haye meesha u socdayna waa meesha madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay moogta mhm
marka waxaan leeyahay ninkaan mahadee kolley anigu waxaan aaminsanahay inay arrintan ay shisheeye ka dambeeyeen oo senataro badan oo yani gobollo fogfog oo maraykanka ka imaaday iyo kuwa ingiriiska ka imaaday iyo maxaan ku rahda waa arrinta horta lug bay ku leeyihin waa sax oo mar walba kama marna kama marna meesha inay maaragtay ajannada ay ku jiraan ama dad kale oo dhexdhexaadiyaal ay meesha ku jiraan waxaadba ku ogaataa markii gabadha safiiradda ay tagtay maxaan ku raha eldoret maxaan ku raha khudbadeedii maarata dadka ay la hadlaysay waxyaabaha ay ka hadlaysay aada iyo aad yaadba ka garanaysay maarata in hawshaan ay dhici doonto sax oo ay tiri maxaan ku raha maaragtay doorashadii kenya ka dhacday waxay u dhacday si xor ah oo wanaagsan oo dah furan inkastoo asaga ugu cambaareeyey ha cambaareeya laakiin yacni haddii shalay moogta ninkan qodob buu ku taagnaa haye qodobka shalay uu ku taagnaa hadduu ka aamusko Aha.
dadka shalay buu lahaa dhagaxyada gurta oo dawa maxaan ku raha ay wadooyinka xira xoogaha si kale u arkayaan moogtaa aada iyo aad marka dadka unbaa ra'yigooda maarata lasii jeedinayo mooya asagaba waa ogaa haye waan maxkamad baa xukuntay asagana maxkamadda inuu ku qanacsan yahay buu sheegay horey buu sheegay sax oo kuwaana maxkamadda uusan ka hor imaanaynin aada iyo aad already marka waxay waasi doonteen moogta laakiin ra'yiga dadweynaha xoogaada in lasii jeedi way fiican ha
oo dadkaan berri baa la rabaa in lala hadla haddana oo wax kale loo sheego shukran marka waxaa waaye waa aad iyo aad waa filayna arrintan waana soo dhawaynaynaa qolada samaysayna waa aaday ugu mahadsan yihiin marka waa waa ku salaamaya saaxiibow aada baa mahadsan tahay waa tahay aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal n shirar aad baan uga mahad celinaya saaxib yaal idaacadda star f m cunta gobolka waqooyi bari eh, ayaa weli dhegeysanaysaan waana ku mahadsan tihiin shukran meel walbaa joogtaan sul walbaa dhegeysanaysaan idaacadda star f m cunta gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan bal saaxiibo kale qadka telefoonka ah ayaan siinayaa bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan ayaa weli dhegeysanaysaan saaxiib yaal soo dhow walaal magacaaga waan ku salaamayaa saaxiib soo dhow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa aniga abdulaahi khali shacab abdulaahi illa oo karbulaa dhan la joogee ها waxaan leeyahay ها
waxaa jira ilmaha rajada ee eedadii la jooga aabihii dhalay hadduu hadlin oo goos ah yeelin na u yar kordhi hadduusan dhihin ها wuu layacmaa هيا
marka waxaan leenahay cidda mucaaradka ee awa- waa horta kenya kuansa aad bay u fiicanta cidda mucaaradkana yaan aad loo dheeraynin هيا يا لفوقينين waxyaalo badan oo isbedel leh oo alla ilaahay oo waa wiilka u kordhi ka mid ah ها
yaan haynaa ويلكو كو- كوكوري marka waxaan leeyahay eh, aad mucaaradka yaa loo fogeyna annaga duurjoog baa nahay dad reemiyi baa nahay aad baan arrintii maaragtay ba- ba- mucaaradka waxyaalo badan oo isbedelo cimilada
هيا
wakaasoo waxaan leeyahay yaa aad loo kala fogaad هذا ما سنت وقاس شكرا هو ما سنيا علي أد يا لفوقين معارضك نما واحترى يا أيو ليها ويانا يا لفوقين هذا ما سنيا صاحب كاسي كريبونا قصو وعي بالحقيقة كلا قد كتلفون كاسينا يا سودا ولا المقعة أي شيء waa tahay raadii ugu dheereynaysa si xigahan siya diyaar ku ah inuu ka qayb qaato walaal soo dhowow waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waan fiicana walaale soo dhowaa kee afka xaaji soo dhowow saaxib tamaam saaxib tamaam waa ka waran gaariso haye aamin aamin ilaa idinkiisa haye bal waana socotaan filayaa xaaladaha
hadda barnaamijkan hadda heshiis baa dhacay ani waxba hadda maxaas la- ma ogi heshiis ma dhicin laakiin waxaa laga wada heshiiyey waxyaalihii laga wada xaajoon lahaa qoraal baa soo baxay shan qodob ka kooban arrimahan intan ka badan lagama hadli karo intan intan baan ka wada doodaynaa intan intan baan ka wada hadlaynaa laakiin waxyaalihii ugu weynaa ay markaasi mucaaradka ay ku caanbixeen sida waxaa ka mid ahaa in la furo saafarka in sidoo kale maciishada iyo weliba arrimaha canshuuraha waxyaala fara badan baa meesha ka maqan marka waa laisweydiinayaa maxay tahay tanaasulka intaas la dhan ay sameeyeen mucaaradka maxaa ku qasbay maxaana keenay
sanduuq iyo waxaa naloo fura waxa arrinta ay dhaheen ma ka tanaasuleen qodobada kuma jiraan bas la soo saare
iyo maciisadan hoos loo dhigane kuma jirto ayadana qodobo kalea ku jiraan meesha
iyo batroolka iyo sigaarka iyo canshuurtane
kuma jiraan qodobo kalea ku jiraan shan qodob kalea ku jiraan oo waxaa laakiin waxaa ku jira oo keliya in isbeddel lagu sameeyo dastuurka qeybta guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c isbeddel lagu sameeyo waxba ma sheegayso waxaas haye
saas waxaa ma sheegayso saas taa taa iyada marka waxa aan rabta muxuu ahaa afka xaaji in ay mucaaradka ay meesha la te- la shir tagaan macaarafka waxay meesha la tegeen ani aan abure waxaa waaye aha
midda ugu weyn waxaa waaye horta horta ani ma dhahay dib ma loo furo oo sanduuq ama ha lagu dhaco ama ha lagu dhiga ha lagu dhex jira marka saa kuma waana wareerin karta haye
horta kama waraxsanin haddii la dhacay marka saa indhuhu indhuhu ku haya marka saa i d c marka saa col bulaya haye
kenya marka saa i d c ninka u dhowo saaxiib la bay wax wanaagsan haye
siduu kusoo galay ruusa ha kusoo gala ama si fiican ha kusoo gala ama si qalad ha kusoo gala aha madaxweynahaasa maanta ka eg haye
laa waddankii siyaasad buu ninkan kusoo jiray er weligiisa i d c da muasan waa ninkan rayla ataa aad ataa jira ataa weligiis faltoolan jira haye
laakiin waxaan ku nacayba ninkan i d c da muasan col bulay aha kenyana waxaa waaye siyada way iska noqotaa noocaasa kaloo i d c ninkii u dhawaa saaxiib la noqdo waaye haye maxaa looga waayaa si i d c markasta inuu saaxiib la noqdo markasta duurka mataagan yahay ah balaayada horta haysta balaaya kalaa haysta marka mideeda kale waxaan rabaa aha
inta loo furo middaa kuma raacsan mm aad waa maadsantahay afka xaji wuu mahadsan yahay saaxib yaala bal markaan soo qabta mid kamid adayga qaybta barnaamijka n c p a waa bangiga dhegeyst bangiga n c b a waa bangiga si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo weliba halka bangideed waa halka bangideed dhegeysta halka mang- dabcan maalgelinta ad- waa hay-adaha maaliyadda hantida bangiyadaha ganacsiga iyo weliba bangiyeynta gaarka ah bangiga n c p ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall slee oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga wadada general wayringu waa bangiga ugu kobaca badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee slee ayaa noqonaysa mid ay aad uga faa'iidaysteen ganacsatada xaafadda waayo xarunta ganacsiga ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad markaasi magaalada aado ama xarumaha kale ee bangiga tagto maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa iyo boqol waa one zero five percent maalgelinta deymaha guriga boqolkiiba toddobaatan maalgelinta deymaha dhulka boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha Bangi- ba- waa bangi- waa bangigeynta waa bangigeynta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa iyo dhegeystayaal heer markaasi qof waliba uu ku qanci karo bangi oo bangeynta goobta shaqada waa qayb ka mid ah dhegeystayaal xalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siinayo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda ee n c p a dhegeystay ha ka welwelin xaggee lacagta geeya iyo bangiga ee igala qayb qaadan karaa kobaca ganacsigayga waxaan waa dabcan waa baahiyaga waa dabcan waxaa bixinaya baahiyadaada sidoo kale ha qabtiraya sidoo kale daboolaya bangiga n c p a waxaad ku dabcan booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenya waa kenyatta avenue mamangina city center waa bera streetkii gomba river road ama guud ahaan wadanka ama wac eber toddoba hal hal eber shan lix afar afar afar ama emailka contact at n c p a group com ama booqo shabakada n c p a group com dhegeysta sidaasi nabadgelyo maalinta berita ayaan dhegeystaal kulmi doona hadduu ilaahay idmo ee arrimaha xaaladaha gobolka waqooyi bari naasanidiin dhammaantiin saaxiibada ka qayb qaatay kuwa aan ka qayb qaadan kuwa u suurtagelaysa kuwa hadda soo beegsanayo
waxaan kuu soo gudbinnaa warbixinno gaara oo kaa baahi tiraya dhan walba kuwaasi oo ay ka mid yihiin warbixinnada dalka gobolka waqooyi bari soomaaliya iyo caalamka intiisa kale saacad walba waxaad maqashaa wararka star f m qorshahayagu waa inaad noqoto qof mar walba la socda dhacdooyinka dunida noqo qof nala shaqeeya oo nala soo xidhiiro adigoo soo tabinaya dhacdooyinka u baahan baahinta gaar ahaanna kuwa agagaarkaada ka jira star f m waa warbaahin adiga ku gaara kuna hadasho afkaaga hooyo ku taageer maqalka una raarici dhegta
Gönlerde hasretin var Yürekler aşkınla çarpar Sensiz dünya bizlere dar Selam sana ey kutlu yar With submission, faith and patience You conveyed the noble message Brought us light through your guidance Peace be upon you, my beloved Ya Habibi, Ya Muhammad Ya Nabi, salam alayka Ya Rasul, salam alayka Ya Habib, salam alayka Salawatullah alayka Ya Nabi, salam alayka Ya Rasul, salam alayka Ya Habib, salam alayka Salawatullah alayka तेरी मोहब्बत की महक से ये जमीन व आसमां आबाद है रहमत की बरसात आती है दिलो जा या रसूल अल्लाह अयूहा المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
سقيت قلوبنا أدبا وعلما نهلنا منك أسمى الأمنيات رسمت الدرب في حب تجلى وخير الدرب درب المصلحات سقيت قلوبنا أدبا وعلما نهلنا منك أسمى الأمنيات رسمت الدرب في حب تجلى وخير درب درب المصلحات سقيت قلوبنا أدبا وعلما نهلنا منك أسمى الأمنيات رسمت الدرب في حب تجلى وخير الدرب درب المصلحات غرست الحب يا قلبا تسامى فأزهر في قلوب الطالبات وقلت لنا بأن العلم نور تفيض به قلوب الصادقات وألا تحزنوا بعدي بناتي فإن الجمع في الجنات آتي وإن تقضي من الأقدار بعدا ستجمعنا جنان باقيات سقيت قلوبنا أدبا وعلما نهلنا منك أسمى الأمنيات رسمت الدرب في حب تجلى خير الدرب درب المصلحات سقيت قلوبنا أدبا وعلما نهلنا منك أسمى الأمنيات رسمت الدرب في حب تجلى وخير الدرب درب المصلحات رأينا العلم في خلق تجلى به سمت النساء الصالحات وأما كنت بالتحنان أما ونبراسا تضيء به الحياة رويت قلوبنا بالنصح حبا ليزهر في قلوب ظامئات رواك الله من قرب وحب وأهداك السعادة في الحياة سقيت قلوبنا أدبا وعلما نهلنا منك أسمى الأمنيات رسمت الدرب في حب تجلى خير الدار بدرب الأصلحات
waxaan kuu soo gudbinaa warbixinno gaar ah oo kaa baahi tiraya dhan walba kuwaas